ra-iisul wasaaraha cusub ee soomaaliya cumar cabdirashiid sharmaarke ayaa maanta si rasmi ah ula wareegay xafiiska kadib markii shalay baarlamaanka soomaaliya ay ansixiyeen munaasabad xil wareejin ah ayaa waxa ay ka dhacday xafiiska ra-iisul wasaaraha waxaana xilka wareejiyey ra-iisul wasaarihii hore cabdiweli sheekh axmed iyadoo munaasabadaasina uu ka qayb galay madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud haddaba xil wareejintaasi kadib ayaa ra-iisul wasaarihii hore ee xilka baneeyey cabdiweli sheekh axmed waxa uu waraysi gaara siiyey idaacadda v o a waxaana uu ka hadlay khilaafkii isaga iyo madaxweynaha ee sababay in uu waayo kalsoonidii baarlamaanka bal waxa uu kula talinayo ra-iisul wasaaraha cusub iyo waxa uu noqon doono mustaqbalkiisa siyaasadeed cabdicasiis xuseen cismaan ayaa ra-iisul wasaarihii hore cabdiweli sheekh axmed khadka teleefonka ee muqdisho ku waraystay waxaana ugu horreyntii weydiiyey bal sida uu maanta yahay dareenkiisu cabdilcaziz waa mahadsan tahay runtii dareenkaygu aad buu u sarreeyaa aad iyo aad baan u faraxsanahay waxaad faraxsanayd waxaa weeyaan in aan muddo soo hayay xilka ay mar walba tahay in xilka uu meerto yahay oo qofna uusan weligii meesha joogaynin waxaan ku faraxsanahay intaas aan joogay inaan shaqo micno leh qabanay aniga keliya ma aha aniga iyo xukuumadda iyo dawladda oo dhan baarlamaanka iyo cid walba marka markaan gadaal fiiriyo waxaan arkayaa inaanu wax qabanay walow ay jireen caqabado oo dalku awoodiisa dhaqaale iyo awoodiisa fulmeed iyo waxaasoo dhan iska yaryihiin laakiin markaan fiirino xagga amniga shaqada laga qabtay xagga dib u heshiisiinta iyo dhismaha dowlad goboleedyada waxa laga qabtay xagga adeega wixi laga qabtay runtii aad iyo aad iyo aad baan ugu faraxsanaa maanta markii warsinta lasoo koobay meesha laga bixiyey waxaa dadku wada qirayay in wax la qabtay taasaan ku faraxsanahay in horey loo socdo oo laga gudbay waxoogaaga yarkahayna soo dhexgaay oo si xaraga leh oo aan wax dareen xuna aan heedin looga gudbayna aad iyo aad baan ugu faraxsanahay waa tahay marka saaxiibadii oo dhan baa maanta isu yimid
waa tahay marka kolley bixitaankaagan mudane waxay dhalatay ama ay ku timid kadib markii adigii madaxweynuhu aada isqabateen marka bal markaad dib u eegto khilaafkaasi adiga shaksiyan ma kula tahay in laga baaqsan karay khilaafkaas run ahaanti waa laga baaqsan karay waxaan laga baaqsan karin ma jirto laakiin waa uu dhacay wuxuuna ku saabsanaa un ra'yi lagu kala duwanaa iyo sida dasbuurku loo fasirayo lagu kala duwanaa ayuu ku saabsanaa mana ahayn markii ugu horreysay ee khilaafkan uu dhaco waxaad xusuusan kartaa in toban in ka badan toban ra-iisul wasaare iyo toban xukuumadood ay isbedeleen oo la bedelay tobankii sano ee ugu dambeysay marka runtii waa mushkilad na haysata oo la doonahayo in cashar laga baxo oo aanay soo noqon mar dambe leanna kharash badan bay ugu fadhisaa dalka in sanadkiiba mar xukuumad la bedelo oo lagu kharash gareeyo ama lagu bixiyo laba ilaa saddex bilood in xukuumad la rido mid cusubna lasoo dhiso muddona lagu bixiyo in xukuumadda cusub ay la qabsato markii ay la qabsatana la rido marka waa runta mushkilad dawladnimadeena haysata loona baahan yahay in la soco marka ma aha khilaafkan in loo arko wax xun waa laga cashar baa laga baran karaa waa laga faaideysan karaa waana la fiixi karaa adiga waxaanan usoo jeedinayaa madaxda qaranka baarlamaanka in arrintaas cudurka ah ee soo noqnoqday la soxo si waqti dambe uusan dalka uga lumin waa tahay adiga iyo madaxweynuhu intii khilaafku jiray marna labadiinu keligiin ma isku noqoteen sidii labadiinu aad xal u gaari lahaydeen ha waa isku noqonay marar badan marar badan baan isku noqonay waa wada hadalnay marar badan waa isku soo dhawaanay runtii oo waxaad ogu muuqatay inaan xalinay mushkiladda haddana wax unbaa kala fakaday marka waa isku waa isku kaliyeysan waa tahay laakiin dadka qaarkood waxay sheegaan madaxda soomaalida kala aragti duwanaanta dhex marta way xallin karaan ee badanaa madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha kooxaa dhex daba yaacaya kuwaasaana mushkiladda keenaa la yidhahdaa adiga ma ku muuqata arrintaas waxbaa ka jira waa jirta oo hadee yani dhugato dhuldhaantay dhex socodna waxaa la ohan jiray dhugato geel dhaantay dhex socodna dhuldhaan dhexsocodku waa jiraayo mar walbana waa jirayaa laakiin haddii runtii qaabka shaqada hadda ka dambe la soco oo cid walba waxa ay qabanayso qaabka dastuurka u dhigayo loo raaco waxaan umalaynayaa in la yareyn karo khilaaf iyo iskuqabsi dhaca waa tahay kolleyba marka dhex socodku wax ka faaidaysa waxaa wey markay midmadow ama grey area waxaa la yidhahda ay jiraan waa tahay marka mar walba way ka faaidaysanayaan laakiin waa jirtaa taas waa tahay iminka ra-iisul wasaare cusub ayaa ku bedelaya oo horeyna shaqadan usoo qabtay maxaad adigu shaksiyan ka filaysaa cumar sharmaarke cumar waa nin waayo araga waa nin shaqada soo qabtay oo yaqaana oo weliba muddo hayay ilaa laba sano in ku dhow waa nin haddana xil weyn ka hayay oo wasiir ahaa waa nin siyaasi ah waa uu yaqaanaa waxa hor yaalla shaqada hortaalla wuu yaqaanaa dadka wuu yaqaanaa imkaaniyaadka iyo awoodda jirta wuu yaqaanaa marka waxaan isleeyahay waxbuu qaban doonaa haddii alla idin isaga iyo madaxweynaha wada shaqaynta dhex mari doonta maxaad u malaynaysaa maxaa casharoy ka baran karaan adiga iyo madaxweynaha khilaafkii idin dhex maray yaaka markii aan xilka wareejinaynay madaxweynuhu waa ujeeday waana ka hadalnay rubkii aniguna waa ka dardaaran waxaan ku yidhi madaxda prime ministerka xilka la wareegay iyo madaxweynaha iyo madaxda kale joogtayda dalkeenna wakti kama lumi karo waktigaynu haysano waa ciriiri wey ummadeenu baahibay u qabtaa dowladnimo iyo xukuumad shaqaysa baahi weyn baa loo qabaa marka in mar walba la isu tanaajulo waxa khilaafka keenayana marka horeba si wanaagsan looga hadlo oo si fiican isula meeldigo aan lagu kala xishoon waa tahay
oo si fiican looga xaajisto taas ayuu dadaarankeedu ahaa waana rajaynayaa in casar weyn laga ayuuna waa ka hadlay oo yiri casar baanu ka baranaynaa ra-iisul wasaaruhuna dee isaga laftiisa waa soo martay hadda ka horo marka waxaan malaynayaa casharo badan ugu hayaa marka waxaan rajaynayaa in wax laga faaidi doono dadka qaarkood ra-iisul wasaare waxay leeyihiin waxa habboon in madaxweyne iyo madaxweyne ku-xigeen la helo intii ra-iisul wasaare iyo madaxweyne mar kasta iska hor imanaya oo dastuurkan uu dabrayo ay meesha kusoo noqnoqon lahaayeen adigu waad sii baxaysa fikirkaa ma qabtaa kolleyba waxaan qabaa hay-adda fulinta inaysan laba hogaan yeelan inay hal hogaan yeelato marka ama waxay noqon kartaa inuu prime ministerka hogaamiyo sidaa la isku ogaado oo aan la isaga daba iman ama sidii kale ee ka duwan haddii taa aan la isku waafaqsanayn laga wada hadlo ma aha wax hadda khuseeyo madaxweynaha iyo prime ministerka keliya waa wax qaranka oo dhan khuseeyo qarankeenu wuxuu doortay nidaam baarlamentariga nidaamka baarlamentariga awooduhu waa kala baxsan prime ministerku iyo xukuumaddu waa hay-adda fulinta shaqada fulintana ayagaa iskale marka anigu waxay la tahay inaan laba hogaan iyo laba madax waa tahay aysan wanaagsanayna meel laysugu geeyo arrintaasna waa arrin u baahan in laga wada hadlo waana waxyaabaha aan rajeynayo in mustaqbalka la waa tahay labada kun iyo shan iyo tobanka sanadkan dhalanaya bal saadaal ka bixi mana aaminsan tahay in sanadka labada kun iyo lix iyo tobankana soomaaliya doorasho ka dhacayso
cabdilcaziizow anigu aad baan u jeclahay in kaasu dhacdo leanna ummadeenu waa u baahan tahay in doorasho ay dhacdo in nidaam dowladeed la helo xukuumadeed oo sal leh oo legitimacy leh oo dadka hogaaminaya ay yihiin dad shacabku soo doorteen laakiin caqabado badan baa jira melihi lama gaari karo laakiin caqabado badan baa jira waxaa loo baahaya in xoogga la isugu geeyo horey loo socdo ilaahayna la kala saarto oo ilaahay la kaashado waxaan rajeynayaa in soomaalidu meel fiican ay gaarto
waa tahay ugu dambeyntii mudan ra-iisul wasaare adiga shaksiyan maxay tahay tallaabada ku xigteed qaadayso
kolleyba anigu hadda da-da aan joogo iyo mansabka iyo shaqada aan soo qabtay waa inaan sii wadaa shaqada nooc kaleba aan u qabtee waa inaan dalkayga usii shaqeeya ama aan la taliyo ama aan sidii aan u shaqayn karaba waa inaan u shaqeeyaa ma aha qofku markii uu kursiga ka dego inuu ka dhuunto dalkiisa oo uu ka howlyaraysto waa in dalka wax loo huraa waa in dalka wax loo qabtaa waa tahay marka mas-uuliyadda waxaa nooceedu la isbedelaysa mas-uuliyaddu naga harmayso marka siyaasadda waad kusii lug lahaanaysaa baan u gartay waa kusii lug lahaaneynaa iyadoo si constructive ah ama si wanaagsan ah ee aanan ahayn mucaararad iyo iyo iyo iyo siyaabo kale aan ahayn ma laga yaab Kusii lug lahaaneyna.
ma laga yaaba marka inaad xisbi siyaasadeed furatid weli eh, waa waa wakti hore inaan hadda un baan eh, shaqadii maanta baan wareejiyey marka waa madda baan ogaan doonaa haddii alle kaasi waxa uu ahaa ra-iisul wasaarihii hore ee soomaaliya cabdiweli sheekh axmed oo goordhow khadka taleefonka ee magaalada muqdisho ugu waramayay cabdicasiis xuseen cismaan oo washington jooga